shirkadda warbaahinta idaaga news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
xabsiga dhexe ee xamar runtii xaaladda uu ku sugan yahay maanta xaalad lagu faano maaha waxaa ka jira ciriiri oo isdulsaar oo dadkii tiradii loogu talagalay iyo tirada ku xiran ay kala duwan tahay waxaa ka jira dhibaatooyin tahay in wax laga qabto xagga caafimaadka maxaabiista ah iyo ciidankaba waxaa jira muxuu ahaa noloshooda oo ay tahay in wax laga bedelo waxaa ka maqan waxyaabihii aan hadda ka hadlaynay oo dhan oo ahaa dhaqan celintii qeybtii dhaqan celintii oo dhan baa maqan oo ah dadkii inay helaan xirfado in la soo celiyo muxuu ahaa n n n n wixii wax lagu beri jiray oo dhan sida warshadihii muxuu ahaa kala duwanaa ee yaryaraa sida beerihii dhismayaashii muxuu ahaa dhafturidii in qofka maxbuuskaa lasii la siiyo maalintii saddex litirqaad biyoah marka saddex litirqaadkaas biyaha ma ku weysaysanayaa ma ku istijoonayaa ma ku macabayaa ma ku qubaysanayaa yani ma fanaano buu ku dhaqanayaa yani waa garan kartaan yani cadaabta halkaas tacdiibka qofkaas muwaadinkaa uu ku jiray runtii sida aad la socoto warkaan ku bilowday muddo yar oo aada u gaaban ayaan anigu meesha mas-uul ka ahay laakiin war iguma sheegano say wuxuu jiraan waa dhexgala xabsiga waa tegey waa kormeeray saraakiisha iyo madaxda ila shaqaysa oo runtii dad aada u dadaalay ah waan waraystay marka mararka qaarkood waa dhacdaa waxaa la inkiraya maaha in dembiye aada u khafiifa iyo dembiye aada u culus ay isla xidhan yihiin sababta keenaysaana waxa waaye ciriiriga ka jira iyo la-aanta meeshii dadkaas ugu kala hayn lahaa qaybo dhan oo xabsiga dhexa kaka miduhu waa dunsan yihiin oo ma shaqaynayaan waxay marka keentay qofkii nooca dembigaas noocaas ahaa meel si loogu talagalay in lagu xiro inaysan shaqaynin taasna waxay keenaysaa meel aan loogu talagelin oo qof dembi isaga dembigu soo gala ka culus galay in lagu xiro